bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashi ee qaran ee hayalay lagu soo gebagabeeyey magaalada beedhabo ayaa laga soo horsaayay warmurtiyeeda shirkii waxbarashada ah qaranka shirkii waxbarashada qaranka ah ayaa xalaytaysna lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho qodobo dhowrana laga soo saaray baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu dooda kulul uu ka yeelan doona arrimo badan ku saabsan dastuurka magaalada garowe caasimadda maamulka puntlandna waxaa ka socda diyaargarow ku aadan sidii loo qaban lahaa doorashooyinkai qofii codaha puntland horey ugu dhawaaqday inay dagaaladeeda ka qaban doonto dhaqdhaqaaq ciidan ayaa saaka laga dareemaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka maraykanka ayaa sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto kooxo iyagu qaadaystay dilka ardaydii weliba shacabka ku dhaqan dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadayna wararka ugu waaweynaa dhegaystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahanba ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo iyadoona laga soo saaray warmurtiyeeda ay si wadajira u saxiixeen madaxda ka qeybgashay kulankaasi kulankan oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ujeedkiisu ahaa sidii laysaaka ashalna arrimo badan oo ku saabsan amniga la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale sidii dalka loogu hegelin lahaa nidaamka federaalka shirkan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka madaxda maamul goboleedyada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo sidoo kale galmudug inkastoo puntland ay ka maqneyd kulankaasi kulankan oo ahaa kulan si aad ah ay uga soo wada shaqeeyeen madaxda maamul goboleed islamarkaana doodo kulol laga yeeshay arrimo badan oo ku saabsan nidaamka dhammaystirka dastuurka iyo sidoo kale hanaanka doorashooyinka qaabka ay noqon doonaan doorashooyinka soo socda waxaana sidoo kale inta badan madaxdu ay isku raaceen sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana meel looga soo wada jeesan lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab afhayeenka madaxtooyada mudane cali kaarow isagu shirkan jaraa'id markuu soo dhammaaday saxaafad uu akhrinaya warmurtiyeedka ayaa waxa uu yidhi
jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qoondeeyo si isku dheeli tiran loona maamulo si hufan islamarkaana aan culays deymo saari doonin jiilalka soomaaliyeed ee mustaqbalka goluhu wuxuu isku raacay in lagu sii dhaqmo heshiisyadii iyo is-afgaradyadii hore ee daadejinta maaliyadda dalka inta laga howlgelinayo dhisidda labadan hay-adood ee kor ku xusan labo dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka goluhu wuxuu ka dooday arrimaha doorashooyinka gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah dood iyo falanqayn dheer kadib goluhu wuxuu isku raacay in gorfaynta arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha may ee saddex dhammaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ansixinta dhammaystirka dib-u-eegista lagu sameeyey heshiiskii heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee abriil kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey oktoobar waxa uuna saldhig u noqonayaa kow dib u habeynta laamaha amniga labo tirada ciidamada saddex waajibaadyada hay-adaha amniga afar amarka iyo kala dambeynta iyo shan maaraynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga goluhu wuxuu u soo jeediyey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u sameynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka barnaamijka xasilinta iyo daadejinta adeega dowladnimo golaha wadatashiga qaran waxa uu mar kale bogaadiyey guulaha isdaba joogga ah ee ay gaarayaan ciidanka qalabka sida oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed oo guud ahaan dalka lagaga ciribtiraya khawaarijta sidoo kale goluhu wuxuu mar kale isla qaatay in ciribtirka kooxaha khawaarijta la dardargeliyo la iskuna dubarido dadaalada kala duwan ee ka socda qeybaha kala duwan ee dalka afar qodobo kale goluhu wuxuu isla gartay in guddi ka kooban xubno ka mida golaha wadatashiga qaran oo kale ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo madaxweyne cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe loo diro dowladda puntland si ay doorkooda uga qaataan wadahadalada masiiriga u ah dhammaystirka dowladiska dalka goluhu wuxuu soo dhoweynayaa wadajirka iyo isku duubnida ay muujiyeen culimmada soomaaliyeed golu wuxuu bogaadinayaa dadaalka hagar la-aanta ah oo ay culimmadu ka sameeyeen la dagaalanka xagjirka iyo fadwadii sida wadajirka ah ay uga soo saareen shirweynihii qaran ee culimmada soomaaliyeed ee taariikhiga ahaa golu wuxuu bogaadinayaa baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xilkaasnimadoodii iyo dadaaladoodii ku aadanaa meelmarinta shuruucyo lafdhabar u ah dhammaystirka dowlad dhiska dalka muddo aada u kooban gudaheed goluhu wuxuu si gaar ah u ammaanayaa ciidamada qalabka sida ee geesiyiinta ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo bulshada soomaaliyeed halganka iyo doorka ay ka qaateen la dagaalanka joogtada ah iyo ciribtirka khawaarijta shabaab oo dhibaato ba-an ku haya dalka iyo dadka goluhu wuxuu baaq nabadeed u dirayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaano wuxuuna cambaareynayaa cid kasta oo qeyb ka ah horinta dagaalka iyo sii socoshada colaada
dhinaca kalena maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa diiday ka qaybgalka shirka wadatashi qaran ee kusoo dhammaaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyagoona sheegay inay shirkaasi ay horey u qaadaceen islamarkaana horey u diideen shirkii golaha wadatashi qaran ee kusoo dhammaaday magaalada muqdisho islamarkaana puntland ay qayb ka ahayd islamarkaana uu diiday madaxweynaha dowlad goboleedka puntland sida cabdulaahi dani maxamuud ciidiid oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland oo la hadlayay b b c da ayaa sheegay in sababta ugu maqan yihiin ay tahay wadatashi la-aan iyo weliba dowladaha federaalka ah oo ku samaysmay dhammaan heshiiso lagu saxiixo shirka golaha waxaana tusaale usoo qaatay shirkii ugu dambeeyey puntland ee qaadacday qaar ka mida qodobadii ka soo baxay madaxweyne siciid cabdulaahi dani uu diiday inuu qalinka uu ku duugo federaaleynta dastuurka iyo weliba xadaynta awoodaha dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ah haddii laba qodob oo ay walaaca ka muujiyeen puntland ay qaadanaysa in kale dowladdu waxba nagama weydiin labadan qodob iyadoo hawshan iska wadata waa in waxa wax lalaga cararayo meelmarin haddaad maqashana waa waxaana wadatashi gelin ayuu yidhi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland guddigan oo horey loogu saaray wax kaqabashada sidii puntland loogu qancin lahaa heshiisyadii kasoo baxay shirkaas inay qaadato ayaa sheegtay inay qaadacday shirka islamarkaana qeyb ka ahayn heshiisyadii lagu gaaray shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaana warmurtiyeedkoosii qaar ka mid ah dad maqasheen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa uu kaga hadlay hanaanka dowladhiska dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo weliba dalka iyo xaaladaha dalka uu marayay weliba xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool uu sheegay inay tahay mid aada looga xumaado waxa ka socda halkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay xalay inuu khudbadan uu ka jeeday magaalada baydhabo in dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab uu qeyb ka yahay hindisaa uu doonayo in dalka looga saaro dagaalamayaasha al-shabaab hanaanka dowlad wanaagga iyo sidoo kale xaaladaha cakaran ay ka taagan weli magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi waxaa la soo gaarsiiyey waxaasoo dhan waxay u adeegayaan iyo shuruucda dalka baarlamaanku ansixiyey in badanoo ka midaba dayntan sidiina looga cafi lahaa oo ay soomaaliya dib ugu noqo lahayday suuqyada iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah si ay u hesho dhaqaalo dalka dib loogu dhiso dayn cafintaasi mudday soo socotay iyaduna meeshaasay maray gabagabay maray bilaa nooga dhiman iyo dhowr shaqo oo aan muxuu aha inaan qabanna ay tahay weli noo dhiman inti badneed waa soo qabanay ayadana ilaahay idankiis waa dhammaystirayna mas'alada waxay tahay soomaaliya deynta haddii laga cafiyo labo arrimood oo aada u culus oo ka fikir iyo dadaal badan u baahan ayaa na soo wajahayso haddaan nahay dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed midi waxa waaye deeqo badan oo nala sii jiray way go-ayaan deeqaha waxaa naloo sii jiray inaanan deyn qaada karin anaan nugulnahay oo aanan isku filnayn nuglaanshihii waa meesheeda laakiin deynkii aan nalaga cafiyey deeqihii aan heli jirnay in badanoo ka mida ma heli doono deeqahaas waxay u baahan yihiin aan heli jirno oon waaynay inaan soo kabno oo aan cashuuro iyo dakhli cusub oo gudaha aan ku soo kabno ayaa ayaana looga baahan yahay waxyaabaha laga heshiiyey oo madashaan looga heshiiyey shirkan ay ka mid tahay dakhligaas sida loo abuurayo hay-adaha dakhliga ururinayo marka la ururiyo sida loo waxaasoo dhan waxay ahayd maanta heshiiska la gaaray waxyaabaha ku jiro marka waxaa nala rabaa kow dakhligeenna inaan kor u qaadno oo dowladdu ay qarashaadkeeda in badan oo kamid a ay kabto iskaga filnaato qodobka labaad oo asigana nooga baahan fikirka iyo waxqabadka iyo caqliga saliimka waxawaaye dayn haddii aan soo qaadano guryaheenna maa intaan iska fadhiisanaa iska cunaynaa mishaaraad maa u qaybsanaynaa maxaanku yidhaahdaa adeegyo yaryaroo iska sii baaba-ayoon la arkaynin miyaan ku qabsanaynaa deynkiina waa nalagu sii qorayaa haddana waa soo qaadanaynaa abkiista hore mugay naga dhammaato waa nalagu sii qorayaa dhaqan noocaasa maan la imaanaynaa mase deynka waxa waxaan u qaadanaynaa oon gelinaynaa meel deynkaasi lacagtii lagu gudi lahay ee ka imaanayso dhaqaalihii lagu gudi lahay uu ka soo baxayo caqliga saliimka waa kaas deyn inaan soo qaadanno aan meel gelinno uu ka soo noqonayo meeshaasi shirkad baraavid ay noqon kartaa baraavid iyo dowladda mashruuc ay isla leeyihiin ay noqon kartaa mashruuc dowladdu ay leedahay noqon kartaa laakiin waa inuu wax soo saar yahay oo wax soo saarayo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay somalilan iyo weliba dagaaladu ay ka dhacayeen dadka degan ee sool iyo sanaag iyo cayn inay wada hadlaan islamarkaana wax walba lagu soo dhammeeyo wadahadala halka warkaasi aad ka dhegaysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaaraadka dibaddana maxkamadda i c c ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka i c c ayaa maanta ku dhawaaqday inay soo saartay amar soo xiritaan ka dhana madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin sababo la xiriyo nisho sharci darraha u musaafuriyey caruur dalkii reer ukraina madaxweynaha maxkamadda fadhiga haig ayaa sheegtay in iyada sidoo kalena ay soo saartay amar soo xiritaan ka dhana ninka lagu mario loba belooga ah wakiilkii madaxweynaha dalka ruushka ee xuquuqda caruurta iyada oo loo haysto eedeymo la xiriira kuwa putin oo kalea ruushka xubin kama aha i c c mana cadda siday i c c ugu qorsheynayso inay dhaqangeliso amarka maanta maxkamadda caalamada dambiyada waxay soo saartay waaranta lagu soo xiraya laba qof oo la xiriira xaaladaha dalka ukraine valadimir putin iyo weliba sidoo kale gabadha lagu magaco maria iyadoona i c c ay ku tiray in lasoo qabto dadkaasi putin waa la tunsan yahay inuu mas-uul ka yahay dambiye dagaal musaafuro sharci darraha carruurta loo wareejiyey dhulka lahaysta ukraine in lana geeyay federaalka dalkaasi ruushka guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan waa nagaynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel